dhinaca kalena soomaalida ku nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota ay ugu badan yihiin soomaalida ayaa daroonkooda iyo aragtidooda ka muujiyey madaxtinimada cusub ee trump oo intii ololaha doorashadiisa ku jiray uu madaxweynaha u ordayey dhowr jeer hadallo afka ah ku weeraray soomaalida wariyahayaga maxamuud mascade ayaa booqday suuq ku yaala minneabolis oo ay soomaalidu leedahay si uu dareenkooda wax uga weydiiyo warbixintan ayuuna kasoo diray halkani waa suuqa ugu weyn suuqyada ku yaala magaalada minneapolis ee la yidhaahdo carmel mall oo soomaali fara badan ay ku ganacsato waxaa ila jooga hadda aan jeclahay qaar ka mida bulshada soomaaliyed halkan joogta inaan weydiiyo bal siday u arkaan dareenkooda khudbadii donald trump waxyaabihii uga baxay iyo weliba waxa ay ka rajaynayaan marka hore waxaad ii sheegtaa magacaagu saddexan maxamed cali xasan maxamed waxaa la dhaariyey oo xilkii la wareegay madaxweynaha cusub donald trump maxaa kaaga baxay wallaahi madaxweynaha si fiican buu u hadlay waddankan wuxuu ku fiican yahay waxaa jiro peaceful transition madaxweynihii ka tagay obamana si sharaf loogu wareejiyey madaxdii kale ka soo qabgashay clinton oo ka mid yahay maan filina ila tacadu clinton oo kale meesha inuu yimaado laakiin meesha waa la is ixtiraamaa wadamada afrika oo kale maan si daro oo qofka kursiga suri jiray trump chances siinayna si fiican buu qudbeeyey laakiin action speaks louder than words waxaan fiirinaynaa siduu u dhaqmo habdhaqankiisa sidoo hadduu hadda waa fiicneed waanaan fursadan siinaynaa waddanka maraykan maslaxa ugu jirto kulligeen maslaxa ugu jirto shacabka maraykanka meeshaan joogno Soomaali American all the other Americans marka inuu guuleystaan jecelnahay siduu hadlay madaxweyne wuxuu hadlay kordh madaxweyne ah uu ka duwanay sida campaignkiisi waxaan rajaynayaa inuu ku socdo waxaad carab ku dhufatay qaabka wanaagsan xilka loola kala wareegay dabcan waad la socotaa Soomaaliyana doorashay galaysaa waqtigan oo madaxweyne Soomaaliya ayaa dhawaantan la filayaa in la doorto guud ahaan Afrika waad la socotaa Gambia Afrika maxay ka baran kartaa hanaan siyaasadda iyo madaxtinimada dalkan maraykanka loola kala wareegay iyadoo weliba dad fara badanna ay banaanbaxayaan oo xilligan aan wada hadlayno washington qaar badan oo dadkii mudaharaaday la xirxiray kugu raacsanahay runta dadka horta xornimo la sii waayo wixii mudaharaadayo laakiin waxaan kuu sheegayaa waddankan sistamkaas fiican waa jira oo adduunyada ugu horreeyaan laakiin soomaaliya taariikhdeedu waa inay barataa anaga waxaan qabnay aadan cabdul cusmaan madaxweynihii ugu horreeya africa three vote looga qaado baarlamaanka ma ka daba hadlin he congratulated xukun dambana ma weydsan wixii hadda ugu dambeeyey sheekh sariifiyan sidoo kale waxay sameeyeen si sharaf laaga tageen haddana waxaan rajaynaynaa sidii qofkii soo baxo hadduu xasan noqdo dekaasaa joogi doono laakiin haddii qof kale soo baxo inuu asina si sharaf leh kugu dhiibo oon laisku dhejin meesha dadoo ku baaba'ayo waxaa la rabaa inaan wax ka baranno magacayga waa maxamed cabdi aadan waxaan ka ganacsataa suuqan karmeel waxaan rajaynayaa inuu madaxweyne fiican oo kuwigii horo inuu ka fiicnaado maalan hadda siyaasadihiisi markuu kambeynkiisu ku jira sheegi jira wadamada hadda muslimiintii oo burbure waxaa koosgeray madaxweynihii hore madaxweynihii hore maraykanka bush iyo madaxweynihii haddana xilka ka degay sababta ka mid ah maxay ahayd wadamadaas waxay ku kiciyeen dadkoodii oo uprising wax la yidhaha ay ku kiciyeen laakiin trump asaga hadda siday u hadle inuu arrimahaas fargelin doonin marka waxaan rajaynaynaa wadamada islaamka inay nabad noqoto inay horumar gaaraan maalan da wadanka sidii soomaaliyana waxaan rajaynaynaa inay taageero fiican ka hesho dowladda maraykanka iyo administrationkii trump weli waxaan dhex marayaa suuqa kaarmeel oo soomaali fara badan ay joogto islamarkaasina ganacsiga uu ka socdo waxaan la joogaa nin dhallinyara ah soomaaliyeed magaciisa asaga ayaa ii sheegaya qofka uu yahay kadibna waxa uu ka jawaabi doonaa siduu u arko caleemasaarkii donald trump iyo cabsida dadka soomaaliyeed ay qabaan isagu siduu u arkaayo magacaygu waa maxamed cabdulaahi wallaahi khayr baan filaynaa ummaddu wax badan oo waxaa jira confusiona iyo waxyaalo badan oo dadka iska dhex gashan laakiin sida loo malaynayana ma wada aha wax badan oo kolley sadbaaga ama dib u soo noqoshoana way dhici doontahay waxyaala aan rabnay inay hore loo sii mariyo arrimaha hadday u badan tahay sooshalka ama waxbarashada ama enerjiga dibdhac weyn baa ka imaan doona wakhtiyada bilowgaa laakiin waxaan rajaynaynaa haddii la wada shaqeeyo inuusan madaxweyne xun noqon doonin ugu dambayntii aad baa umahadsanta magacaagii sheeg magacii aamino aamino see u aragtay xafladdii caleemasaarka iyo sidii loogu dabaaldegay donald trump walaa waxaa u arkayaa maxadan trump laga yaabo inuu isbedelo madaxweynaha soomaalidu way ka baqdaan laakiin laga yaabo inuu nin fiican uu noqdo khudbadiisa markaad dhegaysatay ma u ekaa nin laga boqo mase nin madaxweyne u ekaa nin madaxweynuhu akaa maanta laakiin markii koow oo uu kori rabay ma u akeenin adiga shaksiyan maadaama qof soomaalida aad tahay soomaalida uu si xun u weeraray markuu minnesota yimid ee khudbadiisa aad aragtay ee maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynayaa inuu qof fiican oo noqdo oo maxayhayd aniga kama baqaay shaqsi ahaantay laakiin ma garanaya walaahi siduu noqdo doono waan sugaynaa waana arki doonaa magacayga waa maxamed maxamed waxaan ku noolahay minnesoro laba kalaba wax maanta oo dhib oon soomaali ahaan loo sameeya ma lagu samaynayo oo fuwi jira ma ogaan karno laakiin wax dhibuu nagu hayo ma jirto soomaali ahaan haddaan annaga laba kalaba laba kalaba waxaan ka rajaynaynaa laba kalaba kuwii hore intuu wixii samayn inuu sameyn asagana waddadii kuwii hore ay mareen wanaaggii ay samaynayeen inuu asagana sameeyo maxamuud mascade v o a minnesota